لله ثناء الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك وجودك ومنك يا لطيف الفصل الرابع فصل كأفرادي في نفي مزاعم الجاهلية jaahiliga waxyaalahay sheegan jireen nafyin ama diidid la diidayo ayuu ka hadlaya waxyaalihii jaahiligu aaminsanaayeen oo masaacimtooda ahaa ayaa la ayaa la nafyinayaayoo la diidaya laa cadwaa walaa diyarata walixtiyaadu aslam laa cadwaa isku gudbin xanuun la isku gudbiya ma jiro walaa diyarata baasaysina ma jiro walixtiyaadu misna dadaalku aslamu isagaa nabadgelyo badanoo iyadaan xanuunkuna gudbin baasaysana la ogolayn misna iskaba dadaal oo ixtiyaad samee can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu calayh wasalama qaala nebigu wuxuu yidhi laa cadwaa cadwa ma jiro xanuunkaoo macnaha gudba oo inta qofka haya ka tago qofka kala gaara taasi ma jidho walaa haammata haamana ma jidho oo maxay tahay haamadu waxay dhahaan waa shimbir oo haddii ma garanaysaa meel uu ku dhaco dadkaasi waa baasaysanayaan muuqaalkiisaasay baasaysanayaan ama maaha haamadu waxa weeyaan qofka la dilay madaxiisa baa waxaa ka soo baxaya bay leeyihiin bahal yara markaasaa madaxu ka soo baxaya ama dhiiggiisau ka dhalanaya bahalkaasi wax dhan waa iska qaylinaya waa iska qaylinaya wuxuu leeyahay alla ii aaro ilaa qofkaas kii dilay loo dilo bahalkaasaa qaylinaya bay leeyihin marka taasina ma jiro weeyaan bahal qaylinayo leh alla ii aaro oo iwaraabiya iwaraabiya leh kaasna ma jiro weeyaan walaa naw-a naw xidigaysi ma jiro oo la yidhaahdo xidig hebel roobkau keenaa xidig hebel kalena dabayshaw keenaa xidiga nooca xidigaysigaas walaa safara safarna ma jidho bisha safar la yidhaahdo yaa waa bil magacee safar marna sanadna waa xalaalayn jireen sanadna waa xarimi jireen yuxilluunahu caaman wa yuxarimuunahu caaman qaabkaasna lama ogola ama maahae safarku waaba xanuun caloosha ku dhaco waxa weeyaan khatara taasna ma jidho weeyaan saasay dhihi jireen intaaba waa la diiday rawaahu alaa can jaabirin radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh wasalama qaala nebi wuxuu yidhi laa cadwaa isku gudbin ama xanuun iska gudbaa ma jiro walaa guula dhallaan habaabisna ma jidho walaa safara safarna ma jiro rawaahu muslimu waabu daawuud alguul waxa weeyaan noocoo jinka ka mid ah ama shayaadiinta ka mid a markaasa waxaa la leeyahay dadkay bidhaantoodaa dadka u muuqanaysa markaasaa hadba muuqaal bay iskaga kaa dhigaysaa hadba muuqaal hadba muuqaal marka wadaday kaasaa waddo haysay waddadaa kaa dhuminaysaa waddaa haysay meel kale wax kaaga bidhaamayaan ama sharqan ama cii waxbaa kuu yeeraysa waa leexanaysaa hadba wixii markaa sii aadi waa sii fogaanaya dhallan habaabis baa la yidhaahdaayo wixiiba waa lagu dhumaya marka qofkii ilaa habaababa markaasaa qofka halkaa ku halaagsamaya marka waxay dhihi jireen carabtu waa arrin jidho weeyaan sharcigaa diidan marka ha aamininin baa la yidhi waxaas markaa fiiri waxaa la leeyahay dee waxaan waa qaarkood waaba jiraane laakiin macnaha waxba ha u caqiidaynina weeyaan rawahu muslim wa abu daawuud can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh wasalama qaala ne wuxuu yidhi laa cadwa gudbin xanuun la isku gudbiya ma jidho walaa safara safar ma jidho sanad la xaliilo sanadna la xarimo walaa haamata haamana ma jidho baal yaroo qofka la dilay ka soo baxayo ha la ii aara dhahaya ma jiro faqaala acraabiyun mid reer baadiyaaba wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi famaa baalul ibili geela xaalkiisu waa maxay geeshaasoo takuunu ahaanaysa fi ramli meel carabsan ah oo bacaad ah geel jooga kaanahaa geela quruxdiisa wanaaggiisa waxaa moodaaba adibaaw garanug dabataa garanug baa moodaaba geela geeli saa u quruxda bannaanka bacaadka iska daaqayay fa yuqaaliduhaa waxaa ku darmanaya albaciiru neef geelo ala jirabo cadho qaba neef geeloo cadho qabaa u imaanaya fa yujribuhaa waa cadhaysiinayaa kullahaa dhammaan neef cadhalaa geelii kusoo darmanaya geelio dhan cadhadii baa ku dhacaysa adiguna waxaa tidhi wuxuu dood ka qabaa hadalkii ah laa cadwa xanuun laysku tallaalsiiya ma jiro marka geelaas neefka geelaayo xanuunsanaayo kusoo darmaday soo ma cadhaysiino xanuunkii uma gudbin qaala nebi wuxuu yidhi faman acdal awala haddaba kan ugu horreeyey oo hadda geela ku soo darmaday isaga yaa isaga yaa yaa yaa ku tallaalay xanuunka faman acdal awala kan ugu horreeya yaa ku tallaalay macnaha kan ugu horreeyey yaa xanuunka ku tallaalay wey isaga haddaa hadda lagu raaco boqolkan kale inuu isagu xanuunka ku tallaalay isaga yaa u keenay ha dee ilaahay baa u keenay boqolkaanna ilaahay baa u keenay weeyaan markaasuu iska aamusa baa de wax kaloo dhaho garan waay kii ugu horreeyay xanuunka ku bilaabay oo aan geel kale aysan isarag keligiis wacanhu can nabiy sala allahu alay wasalam qaala nabi wuxuu yidhi laa tuuriduu ha aroorinina almumrida xoolaha xanuunsan cala almusixi kuwa caafimaadka qaba ha ku aroorinina waxa weeyaan ixtiyaadkii weeyaan walixtiyaadu aslam in la dadaalaa fiican rawahuma halaaa iyadoo xoolo jiran iyo xoolo caafimaad qaba xanuunaysan isku tallaali karin misna dadaala oo xoolo jiran iyo xoolo caafimaad qaba ha isku aroorinina ha isku dhex darinina wakan waan can nabi sala allahu alay wasalam qaala nabi wuxuu yidhi laa cadwaa tallaalsin ma jiro xanuun iska gudba walaa diyarata baasaysi ma jiraan walaa haamata haamana ma jiro walaa safara safarna ma jiro wamaca dalika wafira carar min almajduumi qofka midka juudaamka lagu riday kamaa tafiru min alasadi libaaxsaa uga carhid saa libaax uga carhidhi libaax waa xayawaanka ugu khatarsan oo laga baqo oo haybadna ilaahay siiyey sida libaaxa looga cararo kan juudaamka qaba uga car weeyaan xanuunna haddaa hadda la joogtay kuguma ridi kara isagu laakiin dadaal rawaahu lbukhaariyu fi ljudaam judaamka baabkii looga hadlayay ayuu ku wariyey imaamu bukhaari walaa diyara baasaysigu waxaa laleeyahay ma jira waxa weeyaan qofku markuu damco safarina waado ama dan u baxo ayuu ma garanaysaa shimbir iyo garanuug iyo dabataag iyo waxba arkaya markaasuu cayrinaya markuu kiciyo bay hadday midig u duushaana wuxuu leeyahay waa waa waa khayr waa bishaaro hadday bidix iyo meelaha aadana wuxuu leeyahay waa arrintuus ma waafaqsana dhibaataa jira markaasuu iska daynaya safarkii iyo meeshuu aadi lahaa sharcigaa u diida waxaa la yidhi war iska iska socda baa la yidhi dantiina ha ka leexanin marka waxa xanuunsanna yaan waxa caafimaadka qaba lagu dhex dare wa kaana inta hadhow aamini lahayd inuu isagu kugu riday ama hebel ba iga raacay dhihi lahayd marka horeba dadaal wa kaana waxa ahaa fii wafdi faqiifin reer faqiif wafdigoodii rajulun oo majduumun la juudaamiyey fa arsala ilayhi nabi nabiga u diray sal alla alay wasalam waay halkaas ninkii juudaamka qabay nabigu gacanta ma qaadinoo ma salaamine halkiisi baa cid loogu diray maxaa la yidhi innaa annagu buu yidhi nabigu qad baayacnaaka waa kula mubaayacuna adoo meeshaada jooge farjic iska noqo a wal ixtiyaadu aslan weeyaan in la dadaalaa fiican meeshaada ka noqo waa kula mubaayacoon a gacanqaadkii iyo mubaayacadii gacanta ahayd maaha rawaahu muslimun nasalu llaha asalaamah ilaahay nabadgelya aan weydiisana bayidhi aamiin marka axaadiistan leh macnaha dadaalka tilmaamaysa ee axaadiisi hore iska hor imaan maayaan waxa weeyaan xanuun tallaaba ma jiro xanuun isagu dabcigiisa ku tallaabi kara ma leh ee xanuunkii tallaaba ilaahay qadartiisa iyo waxa weeyaan ficil ilaahay buu ku tallaabay waka marka kolley hadduu xataa ilahay qadartiisa ku tallaabayo qofka xanuunsan adigi marka waxa weeyaan intaa ka dadaali kadha iska ilaali ama wa xoolaha xanuunsanba way inaa macnaha taabashada qofkaasi la dariskiisa iyo ma garanaysaa la la waxyaalaha noocaas oo dhan in kaana shu'mun baasaysi hadduu jiro fa fii alaain saddex shay dhexdood weeyaan baasaysi wax la baasaysay ha saddex shay un ayuu ku suuroobi karaa can ibni cumar radi allahu canhu can nabiy sala allahu alayh wasalam qaala nabi wuxuu yidhi laa cadwa cadwa ma jiro xanuun iska gudbo wey walaa diyarata baasaysi ma jiro in kaana shuumu baasaysu hadow jiro fii alaain saddex inama inama shuumu baasaysigu fii alaain saddex shay saddex dhexdood weeyaan fi lfarasi faraska dhexdiisa walmarati islaanta wadaari daarta rawahu larbaca saddexdaa un baa baasaysigu ka suuroobaa haa hadduu jiraba daartu waa maxay iyo khaadimka shaqaalaha iyo faraska walafdu abi daawuud wuxuu ahaa laa haamata haama ma jiro walaa diyarata baasaysina ma jiro in takun idiyaratu baasaysi fii shayin shay dhexda hadday tahay fa fi lfarasi faraska dhexdiisa bay ahaatay walmarati islaanta iyo wadaari daarta haa marka waxa weeyaan faraska baasaysigiisu waa farax wuxuu noqonayaa madax adag oo aan hogaansamayn oo aan kuu soconayn ama waa faras aan jihaadka lagu gelin hadday islaantu baasays ku jirana waa dabeecad xumadeeda ama waa islaan ma dhashaah oo aan dhalin oo waxa weeyaan xasiirun fi lbeyt diirin cidlaayo guriga lagu seexdo baa khayrun min imra'atin laa talid islaan aan dhalan ka fiican oo waxa weeyaan owlaad baa meeshii haddaysan jirin oo qofkaasi macnaha yahay cilladda ah dhalla'aanta ma dhalays waxa weeyaan iyana waa la baasaysan karaa wey wa jaa rajulu nin baa yimi faqaalu yaa rasuul allah innaa kunnaa waxaan ahay fii daarin daar dhexdeed daartaasoo kasiira oo badan yahay fiiha dhexdeeda caddadunaa tirsanagu xero waxaan deganayn aanu dad badan ahayn markaan deganayn wa kaiirin oo badan yahay fiiha dhexdeeda amwaaluna xoolaha iyaguna waa badnaaye hanti badan baan waagahaysa fataxawalnaa waxaan u wareegnoo guurnay ilaa daarin daar ukhraa kale faqalla waxaa yaraaday fiiha daartii dambe caddaduna dadkii waa naga yaraaday dadkii malaha wax dhindhintay iyo wax xanuunsaday iyo tirsigii baa yaraaday waqallad waxaa kaloo yaraatay fiiha dhexdeeda daartan dambe amwaaluna xoolaha yaga xero fiican baan deganaan jirnay xero xun baan degan degnay oo bilaa nasri ah oo dadkiina yaraadeen duunyadiina yaraatay ha marka waxa weeyaan faqaala rasuululahi baa yidhi sal allahu alay wasalam daruuha daartan dambe iskaga taga damiimatan madmuumatan xaalay tahay mid macnaha la haydaarteeyeyoo la caayayoo faa'iida la'aana iskaga taga meel fiican maahe ka guura marka waxa uu ka guura loo leeyahay baasaysiga iyo nacidda ay naceen iyo malaha xun ay ka qaadeen inuusan kusii daahine war meel fiican hadda uga guuraa ley ilaa baasaysigu marka adigu shayga baasaysatibuu sidii kuu noqonaya way daarta baasaysigooda waxaa la yidhi waa daar cidhiiri ah guri cidhiiriya qof degan ama waa meel aan meel lagu dhimirsado lahayn oo la istaago oo muka oo ma garanaysaa meel la fuulo iyo meel la suuli iyo meel dirin la dhigto iyo waxba aan lahayn meel raashinka la dhigto iyo waxaasun ama waxaa la yidhi daarta baasaysigeedu deriskeedaa deris xuna guri waxaad degan tahay dadka deriskaada ay deris xuna yihiin ma axsana maxaa ka fiican alfaali alxasana saraadada wanaagsan faali alxasan ha waa saraad wanaagsan weeyaan ha can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alay wasalam qaala nebi wuxuu yidhi laa diirata baasaysi ma jiro wa khayruhaa kan ugu khayr wanaagsan baasaysiga alfaalu waa faaliga qiila waxal yaa rasuula allahi wama alfaalu oo faaligu muxuu yahay ha diyara waa baasaysi faaliguna waa saraad wanaagsan qof loo saraadeeyey ama loo rajeeyey macnaha wax wanaagsan qaala wuxuu yidhi nabi alkalimatu saalixatu waa ereyga wanaagsan oo yasmacuhaa axadukum midkiin oo maqlahayo wa fii riwaayatin laa diyarata baasaysi ma jiro wa yucjibunii waxaa la icjab gelinaya alfaalu saalix saraadada wanaagsan waa alkalimatu alxasana weeyaan ka bedel kelimada wanaagsan weeyaan rawahu halaa kelimada wanaagsan waa maxay waa la yidhi waxaan jeclahay bu yidhi kelimada wanaagsan maalan adoo meel iska maraya erey wanaagsan baa qof ka maqasha ereygaa qofka ka maqashay adiga kuuma wado cid kale la hadlayay ereygiibaa adiga wax ka qaadanaysaa si kale u fasiranaysaa a yaa saalim baa maqasha saalim adoo musaafir a bes kii nabadgalay weeyaan inaan nabadgelaysi baa ka qaadanaysaa waa saraado a halkaa afkaadaan kala baxay wey saasaan ka qaatay yaa khaanim kan soo qaniimaystayow yaa mansuur kan loo gargaarayo isagoo ciidan iyo malaha hawl yaa naasir waxa qalad noocaas kala qof kale cid kale la hadlaysa ereygaa un baa maqasha ereygaa macaan baad macnaha macno fiican ka qaata hawshaada inay fiicnaan doonto saas weeyaan way wacanhu ana nabiya sala allahu alayh wasalama samica nebigu kalimatan bou maqla faacjabadu kelimadii baa nebiga cajabgelisay faqaala wuxuu yidhi nebigu akhadnaa waan qaadan faalaka faaligaada ayaanu min fiika afkaada ka qaadannay rawaahu abu daawuud wa abu nucaym afkaadaanu faaligaada ka qaadan saraado wanaagsan baan afkaada ka qaadan can buraydata radiallahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana nebiyu waxaa sal alay slam laa yatadayaru kaan baasaysan min shayin shay waxba ma baasaysan jirin wa kaana waxuu ahaa laakiin idaa bacaa caamilan shaqaale hadduu nebigu diro yaa ama qaadimi iyo cid hadduu diro sa'ala can ismi magaciisa horta marka hore weydiin jir waryaa magaca magaciisa waxa la rabaa in laga qaato fa idaa acjaba magaciisa hadduu yaab geliyo farixa bihi waa ku farxi jiray wa ru'ya waana la arki jiray bishru daalika arrinkaa bishaaradiisana fii wejhi wejigiisaa laga arki jiray bishaara wejigiisa laga arki jiray inuu magaca ninku u sheegtay aad ugu farxo waidaa karaha isma magaciisa haddou dhibsado nebigu wain karaha isma haddou dhibsadana ru'ya daalika arrinkaas laga arki jiray fii wejhi wejigiis magac balaaya haddou u sheegto kan meesha loo diray nebiga wejigiisaa laga harsan jiray inuu macnaa dhibsaday waidaa dakala qaryatan haddou magaalo gelayo sa'ala can isma magaceedoo weydiin jira magaaladaana magaceed hadba meel baa la maraya mogta magaaladaani magaceed faidaa cajabahu hadduu yaab geliyo magaceedu farixa bihaa waa ku farxi jira ha magaalo magac fiican la wey waruya bishru dalika arrinkaa bishaaradiisana waa la arki jiray fii wejhi nebiga wejigiisa lagaa dareemi jiray wain kariha ismaha tuulada magaceeda hadduu naco ru'ya dalika arrinkaa waa la arki jiray fii wejhi nebiga wejigiisa ayaa iyana laga magaalo magac xun oo balaayo ah oo ma garanaysaa si kale ah ayaa soo gaadhi markaasaa nebigu markuu loo sheego waa dhibsan jir magaca wanaagsan baa nebigu jecla rawahu abu daawuud wanasay wadukirad waxaa la sheegay adiyaratu baasaysiga cinda nebiy nebiga agtiisaa lagu sheegay sal alay slm faqaala wuxuu yidhi axsanuhaa waxaa ugu wanaag badan alfaalu faaliga walaa taruddu musliman muslimna celin mayso walaa taruddu musliman muslim ma celiso macnaa muslim yaysan celin oo danta u socday haddou wax maqlo yaysan ka celin ee ha socdo weeyaan ilaahay ha tala saarto wax kastoo u maqlo ha tala saarto haddou waxu jeclaa maqla khayr haddii kale xataa ha socdo faidaa ra'aa axadukum hadduu arko maa yakrih waxuu dhibsanayo falyaqul ha yidhahdo allaahuma laalahayow laa yaatii lama yimaado bilxasanaati wanaagga ilaa anta adiga mooyaane walaa yadfacu sayi'aati xumaanta ma reebo ilaa anta adiga mooyaane walaa xawla xeelad maalhin walaa quwata quwadna ma jidho ilaa bika adiga mooyaane rawaahu abu daawuud axmed marka waxaa dhibsanaysa sida aragtid ducadan akhi allahuma alla laa yaatii bilxasanaat wanaagii khayr nooma keeni karo ilaa anta walaa yadfacu sayi'aati balaayo ma reebi karo ilaa anta walaa xawla xeelad ma jidho walaa quwata awood ma jidho nooma aan annaga ilaa bika adiga mooyaane rawaahu abu daawuud axmed can cabdillaahi radi allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala nabi wuxuu yidhi adyaratu baasaysigu shirkun weeyaan alaaan adyaratu shirku alaaan saddex jir wamaa minaa naga mid maaha yaa wamaa mina hanaga naga mid maaha ilaa hadduu naga mid yahay hee qalbigiisa shay baa kusoo dhacaya ou dhibsado ama baasaysi ah intaasaa meesha ka maqan macnaha soo gelinaysa walaakina allaha ilaahaybaa yudhibuhu marka istidraagu markaasu imaanaya walaakina allaha ilaahaybaa yudhibuhu tagsiinaya wixii qalbigiisa kusoo dhacay bitawakuli bauna ilaahay ku tagsiinaya tala saarashada ilahay u tala saartay rawaa abu daawuud tirmisa macnaa fiiri sharxa wamaa mina axadun ilaa yakduru bibaalihi qalbigiisa waxaa kusoo dhacaya shayun minhaa shay baasaysiga ka mid a walaakina allaha ilaahaybaa yudhibu tagsiinahaya shaygaa qalbiga kusoo dhacay bitawakuli buu ku tagsiinahaya wa kaana nabiyu waxaa sala allahu alay wasalam yucjibu kay cajabgelisaa naabiga yaa waxaa cajabgelinaya idaa qaraja hadduu buxo lixaajadii tan dantiisa an yasmaca inuu maqlaa nebigu cajabgelin jidhay yaa raashid yaa najiix ereyada noocaasoo kale ah aad baa nebigu u farxi jiray yaa raashid a kii hanuunsanaayo yaa najiix kii libaanayo rawahu tirmidi wallahu ala ala ereyada haddoo maqlo nebigu aad buu ugu farxi jiray ilaa rushdun wa najaax weeyaan waa hanuun iyo guulays marka nasalu llaha rushda wاnajaaxa wاlhidaayata amin alkahaanatu curaafaysigu iyo walkhadu dhulkaoo la jeexjeexo wadurq ma garanaysaa dhagaxyo iyo waxyaalo la turturo taas baa laga hadlaaya kahana waxaa la yidhahdaa qofka la dhahaa qaybkan ka warqaba oo dhulka waxa ka socdaan wax kala socda oo carabtu waxay lahaan jireen bala niman caan oo kaahiniina oo shaq iyo sadiix iyo ka mid ahaaye qaarkood waxay sheegtaan kuwa kaahiniinta ah inay leeyihiin cid la shaqaysoo jina oo wararka u keenta qaarna waxay dhahaan annagu arrimaha jin nalama shaqeeya waxaan ku garanaynaa muqadamaadka iyo hadalka qofku waxna weydiinaya iyo ficilkiisa iyo xaaladiisa iyo waka wahada huwa alcuraaf curaafaysi weeyaan kaas alladii yadcii macrifata alashyaa shay kasta meeshuu yaal baan aqaan buu leeyay kamarifa ka makaani almasruuq shaygii lagaa xaday meeshuu yaallay anigaa garanahaya buu ku leeyahay wa makaani daalla baadidu meeshay jidhana waan aqaan buu ku leeyahy ha iyo wixii la mida waa midkaa weeyaan waxa khadigu waxa weeyaan kitaabu waxbuu qoraya jeexjeex weeyaan ama bacaadka wax ku qorqoraya bacda xisaabi ismi qofka wax weydiiyo le horta adugu magacaa wasmi ummi hooyadaana magacaa aabbaha ku weydiin mayo hooyadaana magacaa ha intaa markuu isku daro magacyadaasaa la xisaabinaya tirsi baa laga soo dhex saaraya maalinta wax la weydiiyena waa la xisaabinaya tirsi baa laga soo dhex saaraya a- toddobada berikay tahay tirsiyadaasaa laysku dardaraya marka tirsiyadaas ayaa laysku dardaraya kamaa yafcalu bacdu naas bes xuruufdee tirsigu abjadku ka imaanaya abjadka xaraf kasta magaca macnaha tirada intuu ka yahay qaar bay marka waxu tuurayaan wa ku- een, darqigana waxa weeyaan quruurux iyo waxyaala noocaasa baa la samsamaynaya waxaasoo dhan wa kullaha laa tajuz ilaa waxa weeyaan waxoo dhan waxa faa'iidada weeyaan in la sheegto cilmulqeyb cilmulqeybkana ilaahay baa ogiyo wa bacdu man istafaahu ciddou doortay oo addoommadiis ka mid a qayb ka mid a marka arrimahaasoo dhan saasay ku noqdeen fiiri hadda marka can abi mascuudin waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi nahaa nabiyullahi nabiga ilaahay wuxuu diiday sala allahu alayh wasalam can thamani lkelbi eyga lacagtiis ay ma gadan kadhin adiguna qofka ka soo gadan adna mida kuu jooga ha gadin wa mahri lbagiyi midda jirkeeda ka ganacsata islaanta jirkeeda ka ganacsata meherkeeda meherba maahe waxaa de meher meherka booskiisii oo kale ku jira ilaa kuwa isguursadaa meher leh marka midaana wax kanay qaadanaysaa jirkeeda ka ganacsataa meher ee ka ah lama ogola waa xaaraan weeyaan wa xulwaani lkaahini midka kaahinkaayo macnaha ka curaafaysiga kitaabgaablowgaana xulwaankiisa macnaha waxyaalaha uu qaato oo xoolaha qarashka uu qaato ujrada weeyaan taasna lama ogola nebigu waa reebay calayhi salatu wasalaam xulwaan waa ujrada iyo kharashka afurada la siiyo weeyaan Ah, zinada iyo kahaanada waxaa dha xaaraan weeyaan xaaraan wixii xirfadii ah wixii laga shaqeeyana xaaraan weeyaan ha marka xaaraan weeye wixii xulwaanka dee xalwada macaan bay kiska ahaydo waxaan macnaha dhib yari baa wax kusoo gelayaan erayaa la weydiinaya lacag baa la iska siinaya xulwaanka weeyaan waa dhadhabka iyo balaayadaas وqاaلت cاشhaة waxay tihi rwاه الbخaري وتrmd وqاaلت cاشhaة waxay tihi رadي الله عanهa sألa naasun dad ayaa waxay weydiiyeen rasuulالlahi bay waxay weydiiyeen salى الlaهu عaليه وaسaلaم عan الkuhaani kaah- kaah- kaahinka faqaa- kuhaan an kuhaan kaahiniinta faqaala wuxuu yidhi nebigu laysuu bishayin waxba maaha waxay sheegayaan waxba kama jira laysuu bishayin qaaluu adhan yaa rasuul allahi in fa inahum kaahiniintu yuxadisuuna waa warramayaan axyaanan marar bishay shay shaygaas yakuunu xaqan xaq noqonay shay bay noo sheegayaan tabtay noogu sheegeen buu noqonahay qaala wuxuu yidhi nabi tilka taasi alkelimatu waa kelimo oo min alxaqi xaq ka ahaatay yakhdafuhaa waxaana soo dafaya aljinniyu midka jinkaabaa soo dafaya jinka loo nisbay fayaquruhaa wuxuu ku sugayaadoo ku qowsiinaya oo gelinhaya fii uduni weliyihi weligiisa oo curaafaysiga dhulka joogaa dhegtiisa ayuu kelimadii ku tuurahaya qarad dajaajati dajaajada iyo doorada quuqdeeda oo kale haa markay de udbiiqu ciyayo qiiqda ugu dambaysa oo kale qayla noocaasoo kale ah bou dhegta midka kaahinka ay dhulka jooga jinku intuu kelimo xaqa ka soo maqlo malaa'igta bou quuqdaasoo kale dhegtiisa ku agdhahaya kelimo xaqoo maqlaya kii kaahinka haa khabar baa war buu hela qabar markuu helo fayakliduuna fiiha dhexdeeda waxay ku darayaan halkii kelimo xaqa ahayd agtara wax ka badan min mi'ati kadbatin boqol beenood boqol beenood oo kale iyo xabadiiba ummadda u sheegaya xabadiibaa dadku arkayaan run bay noqonaysaa waxa dhahay ninkaa wuxuu sheego waa run waxbuu la socda sagaal iyo sagaashanka kale iyo boqolkan kaleo beenta ah arki mayaan xabadii waagu u sheegay runta noqotay baa weli ay macnaa qalbigooda ku jira marka quuqdaasoo kale uu ku agdhahayaayo waa balaayo weeyaan kelimadaana malaa'igtu ka soo maqlayaa jinku fayaquruhaa ay yulqihaa waa tuurayaa baa leeda fii uduni weliyi weligiisa dhegtiisa ayuu ku tuurahaya waa kaahinka iyo kuwa la shaqaysa weya ilaa dad baa ku shaqayse sida dajaajada ka qarni dajaaja sawdkeeda oo kale dajaajada codkeeda oo kale markuu sii go-ayo weliba ayuu macnaha siinaya boqol kaloo beenoo ku daraya roob baa imaanaya uu ka soo maqlaya malaa'igta beskii halkaan wuxuu dhahayaa roob baa imaanaya laakiin balaayo kale ku daraya waxaa la sameeyo xagga hala maro saa ha lagu daro sa- balaa- intaana kale macna ku daraya roobkii waa imaanaya ilaa xaq bay ahay can ibni cabaas radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi akhbaranii rajulu nin baa ii warramay ansaariyun ansaari oo min asxaabi nabiyi ka mida sala allahu calayhi wasalam annahum iyagu baynamaa waqti hum iyagu juluusun ay fadhiyaan leylatan habeen maca nabiyi nebiga maciisa sala allahu calayhi wasalama rumiya waxaa la ganay binajmin xidig fasta naara waa nuura xidig maarata mar xidigaha dhaca dhicidda macnaha xidig gaabtay maaha xidig macnaha dhulka dhexdiisa saas xirka dhexdiisa macnaha ee la la riday sidii madfac oo kale oo nuurayo oo iftiin bixiyey xidigaasoo macnaha arkeen xidig ayaa la arkay macnaha weeyaan xilligii markii la arkay faqaala lahum rasuulullahi nabigaa ku yidhi sal allahu alay wasalam maadaa kuntum maxaa ahaan jirheen taquuluuna kuwa dhaha fi ljaahiliyati jaahiliga dhexdiisa idaa rumiya markii la gano bimili haadaa xiddigaanoo kale markii la gano maxaa dhihi jidheen oo dhulku saa u ifo qaaluu waxay dhahen allahu iyo rasuuluhu aclamu kunnaa laakiin waxaan ahay naquulu kuwa dhaha wulida laylata caawa waxaa la gaday rajulun cadiimu nin weyn baa la dhala oo wamaata waxaa dhintay rajulun cadiimu nin weynna waa dhintay adduunka nin weyn baa caawa kusoo biiray nin weynna adduunka waa dhintay hadalladaasaan dhihi jirno saasaan aaminsanayn dayaxmadoobaadkii saas aaminsanaan jireen qoraxdii fa qaala rasuulullaahi baa yidhi sala allahu calayhi wasalam innahaa xidigahan laa yurmaa lama gano bihaa iyada limawti axadin limawti axadin qof dhimashadii looma gano walaa lixayaatii noloshiisana looma gano walaakine rabbuna rabbigana tabaaraka wa tacaala ismu ilaahay dahirnaa magaciisuna barakooye idaa qadaa amran amar hadduu xukumo sabbaxa waxaa subxaana allaahi yeysta oo subxaana allaahi dhaha xamalatlcarshi carshiga kuwa xambaarsan malaa'igta ugu sarraysa wey uma sabbaxa waxaa kaloo tasbiixsada ahlu samaay samada ehelkeeda aladiina kuwaasoo yeluunahum xamalatlcarshiga la xidhiira xataa yabluqa tasbiixu tasbiixda ilaahay soo gaadho ahla haadihi samaa'i dunyaa samadan dhow ehelkeeda qolo kasta toddobada cir iyo xamalata carshiga ilaahay amar buu xukumay subxaana allah bay wada dhahaya hadba qolay soo gaarhsa uma qaal qolaba qolay ka maqlaysa uma qaala aladiina kuwii waxay dhahayaan yeeluuna la xidhiidhay xamalat alcarshi carshiga kuwa xambaarsan malaa'igta la xidhiidha waxay dhahayaan lixamalat alcarshi bay ku dhahayaan kuwa carshiga xambaarsan maadaa qaala rabbukum rabbigiin muxuu yidhi fa yukhbiruuna waa warramayaan kuwii carshiga xambaarsanaa hum kuwa weydiiyey maadaa qaala rabbi waxa uu yidhi ayay u sheegayaan fayastakbiruu waa warramid dalbayaan bacdu ahli samaawaati samaawaadka ehelkooda qaarkoodba bacdan barka kale samaba samada ku xigta kuwa joogay weydiinaya xataa yabluga alkhabaru warku ilaa uu soo gaaro haadihi samaa adunyaa cirkaan dhow cirkaan dhow maadaa qaala rabbukum qaalu lxaq wahuwa alcaliyu lkabiir aayadda qur-aanka warku halka uu soo gaaray fatakdafu aljinu jinkaa soo dafaya asamca maqalka ilaa samaawaadka kale ma gaari karaane meeshaan dhow ayay warka ka soo qabanayaan malaa'igtan cirka ugu sukaysa ayay jinku wax ka soo maqlayaan fayaqdifuuna waxay ku darayaan fayaqdifuuna waa tuurayaan ilaa awliyaa'im awliyadooda wa yurmowna waana la ganayaa bihi markay iyagu awliyadooda u soo tuuraan oo warka soo gaarsiiyaan jinku ilaa markaasaa iyagana lasoo madaafiic xiddigaan lala soo dhacaya wa yurmowna waana la ganayaa weeyaan iyagii bihi binujuum ama binajm xidigaha lala dhacaya weeyaan waka ama yurmowna waa la ganayaa bihi bisababii soo dafidda ay soo dafeen ayaa macnaha lala dhacaya weeyaan xidigaha lala dhacaya shihaab haaqib xidig weyn baa laga soo daba tuuraya xidigaas famaa jaa-uu waxay ula yimaadaan bihi maagaba calaa wejhi wejigiisi iyo qaabkiisii waxa ay ku keenaan fa huwa xaqunkaasi waa xaq jinku walaakinahum iyagu jin hadday yihiin yaqrifuuna waa ziyaadinayaan fiihi dhexdiisa wayaziiduuna waa ziyaadinayan waa isku macni labada ereyna waa ziyaadinayaanoo malaa'igta waxay ka soo xadeen waxbay ku darayaan rawaahu sheekhan wa tirmidi marmar baa kii wax soo xaday meeshaba lagu dilayaaba xidigaha dambaaburo ka kacday ayaa lagu dhufanaya marna mid saacsaacan buu noqonayaa iska waalan oo meelahaas marka hadda dhulka iyo ummadda baadiyaya hadhowti marna waxa weeyaan waa waa soo fakanaya sidaasa arrinta ku soconaysa isagoo aan marna w kelimada soo maqlay isagoo aan warramin baa laga yaaba marmar in lagu dhufto wa canhu can inabiy sala allahu alay waslam qaala inuu yidhi man iqtabasa cilman cilmi qofkii dhuxul qaatoo siyaadsada min annujuumi xidigaha qofkii cilmi ka dhuxul qaata cilmiga xidigaha qofkii barta iqtabasa waxau dhuxul qaatay shucbatan qayb oo min asixri sixirka ka mida zaada waa ziyaadsaday maa zaada intuu kororsado yaa wakaas zaada maa zaada waa maxa waxaa lagu leeyahy cilmi buu xidigaha ka barta sixir buu bartay weeyaan waay oo waxa weeyaan xidiguhu wuxuu u qabaa inay ta'siir leeyihiin oo iyagu koonka ka shaqaynaya xidig hebel roobkau qaabilsaya isagaa keena xidig hebel dabaylow keenaa xidig hebel abaartaw keenaa xidig hebel ascaartaa kacda xidig hebel xanuunadoo wataa xidig hebel dagaaladoo wataa saasay ku shaqaynaya haddii laakiin aan saa ahayna xidigaha u baratay inaad ku hanuuntid iyo qiblada iyo jihooyinka iyo waqtiyada taas waa sax weeyaan wabinajmi hum yahtaduun waa tii loogu talagalay weeye bilaha iyo awqaadda iyo waxaas dhankaa u socotidii taasaa lagu kala gartaa taa waa fiicanta marka waxa weeyaan zaada waa ziyaadsaday yaa maa zaada wuxuu ziya macnaha waxa weeyaan in kastoo xidigaha cilmi ka sii bartaba sixirkiiba kororsaday weeyaan zaada maa zaada waa saas can bacdi ummahaati lmu'miniina waxaa laga wariyay radi allahu canhuna can inabiy wuxuu ka wariyeen sala allahu aleyh wasalam qaala nab wuxuu yidhi man ataac curaaf kan curaafaysiga qofkii u taga fasa'alahu can shayin shay weydiiya lam tuqbal looma aqbalay ilaa isaga salaatun salaad arbaciina leylatan afartan hameen afartan hameen salaad laga aqbali maayo rawahu muslimu wa axmed afartan hameen salaad laga aqbali maayo waa hadduu xallishado uu yidhi waa ii bannaanta haddii kalena waa good iyo zajri weeyaan wa lafduhu imaam axmed lafdigiisu wuxuu ahaa man ataa caraaf kaa curaafaysiga qofkii u taga ow kaahinan kaahin u taga fasadaqahu weliba u rumeeya bimaa yaquulu waxa uu leeyahay faqad kafara waa ka gaaloobay bimaa unzila calaa muxamedin nebi moxamed wixii lagu soo dejiyey uu ka gaaloobay sala allahu aleyh wasalam waa ka gaaloobay weeyaan waa hadduu xalaalsasay weeyaan can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu aleyh wasalam qaala nabi wuxuu yidhi man ataa kaahinan kaahin qofkii u taga fasadaqa u rumeeya bimaa yaquulu waxau leeyahy oo ataa u taga imraatow xaaskiis xaa'idan xaalay tahay xaa'iddu iyadoo xaa'idda ay caado qabto oo ataa imra'atow imra'adiisa u taga xaaskiis fii duburiha dabada iyo gadaal uga taga faqad bari'a oo meeshii loogu talagalay aanaade faqad bari'a waa ka beri noqdo qofkaas mimaa kii xaggi unzila calaa muxamedin nabiyullaahi moxamed lagu soo dejiyey sala allahu aleyh wasalam rawaa asxaabu sunan ilaa sharciga nebi maxamed baa arrimahan diidan in loo rumeeyo kaahinka wadigaa diidan xaydka dhexdiisa ah duburta diidan arrimaha hadduu xallishado qofku sidaasuu noqonaya haddii kalena waa zajir iyo tanfiir oo dee dembiyadaani kabaa'irta waaweyn hadda ka mid maaha ilaa qofku inuu daa'imo mooyaane rawa asxaabu sunan can mucaawiyata bn alxakami asulamiyi radia allahu canhu qultu waxaan idhi yaa rasuula allah umuuran waxay ka dhigan tahay adkuru laka waxaan kuu sheegayaa umuuran arrimo arrimahaasoo kunna aan ahay nasnacuhaa umuuraha kuwa sameeya fi ljaahiliyati diin la'aanti arrimahaan samayn jirnay ayaan kuu sheegaya way kunaa waxaan ahayn tan kowaad naatii kuwa u taga alkuhaana kaahiniinta qaala na wuxuu yidhi falaa ta'tuu dee ha u teginina alkuhaana warku waa inta kaahiniinta ha aadinina qultu waxaan idhi kunaa waxaan natadayar kuwa wax baasaysta qaala wuxuu yidhi daaka kaasi shayun shay weeyaanoo yejidu axadukum midkiin uu ka helaya fii nafsihi naftiise falaa yasuddannakum yuusan idinka mancinin oo idinka duudin muraadkiinna iyo maqsuudkiinna iyo dantiinnii ha ka noqonina baasaysiga iska daayay ilaahay tala saarta waayo qultu waxaan idhi wa minaa rijaalun rag baa naga mid ahaan jiray yakhuduuna dhulka xarxariiqoo faalal iyo balaayo dhiga qaala wuxuu yidhi nebigu kaana nebiyu nebi wuxuu ahaa min alambiyaaya yakhudu kii wax qorqoro oo dildilaacyo oo xariiqa wax xarxariiqa faman waafaqa khaduhu qoraalkiisu qofka waafaqo nebigaas qoraalkiisa fadaaka kaasi sax weeyaan a rawaahu muslim wa abu daawud anasai dee nebiga marka qaabka wax u qori jiray yaa yaqaan nebigees aha idriis yaa lagu sheegay daniyaali waxaa la yidhi dee nebigaas ilhaam ama waxyi ama arrimoon bay ahay laakiin hadda qaabka wax u xarxariiqi jiray inagu garan mayno marka hadda ma bannaan qofka dhulka xarxariiqa iyo qofka waxyaalaha qorqora looma rumaynaya hadda waxaasu nebiga kiisi lama aqoon can qabiisata radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi samiictu rasuulallahi baan maqlay sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaalu nebigu leeyahay alciyaafatu waxa ciyaafada la yidhaahdo iyo wadiyaratu baasaysu iyo wadarqu waxarxariiqa ama ma garanaysaa dhagaxyo turtuurku min aljibti ayay ka mid yihiin intuba ciyaafa waxaa la yidhaha shimbira kicin weeyaan alciyaafa shimbiraha la la cayrinaya dhankay u duushaa markaa la fiirinaya midig iyo bidix markaas ama la safraya ama la iska daynaya ama magacyada shimbir saa u soconaysaba shimbirada mid ka mid ah baa kuu muuqanaya kaa horkacay ama codkeedaa maqlaysa markaasaa codkaas ama magaceedaa shay ka qaadanaysa cuqaab shimbir la yidhahdo waxaa leedahay leela arrinta ciqaab baa ka qaadanaysa arrinta ciqaab baa jira waraab waxaa arkaysaa tuke markaasaa waxaa ka qaadanaysaa qurba inaad qariib noqon doontid maalan hudud shimbir la yidhaahdo ayaa waxaad u deliishanaysaa calalhuda hanuun iyo khayr waxyaalaha iyo waxa la midkaa ayaa la diidayaayo min aljibti baatilka ayay ka mid yihiin weya waa xaaraam weya lacamri waa isaga dhihi jiray qaa'ilka naxwaha lagu soo qaadi jiray lacamruka ma tadri dawaariqu bilxasa wala zaajiraati dayri ma allahu saanicu waxba ma oga weeyaan waxay og yihiin male rawaahu abu daawuud bisanadin saalix khaatimatun khatamana allahu bilkhayr al afdalu sida fadliga badan atawakulu tala saarasho weeyaan cala allahi ilaah in la tala saarto kitaabu dibi waa la gebagabaynaya waxaa fiican qofka ilahay inuu tala saarto is- oo isdaaweyntabe iska daayo ya irbad iyo kiniini iyo qur-aan isku tufidi eh, tufi hadduu awoodi karo faraxba ka qado waxa waaya nafta waxaan dee u ilanas waay laakiin maaha in la diidan yahay isdaaweynta iyo tufti waa bannaan yahay qofkii iska dayn karo hadhaw aan dhahayn haddaan isdaaweyn lahaa hadda waa caafimaadi lahaa kaa ha isdaaweey qofkii laakiin iska adag oo iska dayn karaa weligaana tawakulka ada wado qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi waman yatawakal cala allahi qofkii tala saarta ilaahay fahuwa ilaahay xasbu kaafigiisa weeyaan in allaha ilaahay baaliqu amri kii gaarsiinaya weeyaan qad jacala allahu ilaahay waa yeelay likulli shay shay kastaba qadar- qadran buu u yeelay sadaqa allahu alcadiim can ibni cabaasin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kharaja calayna nabiy baa nagu soo baxay sal lla sl yowman maalin faqaala nabi wuxuu yidhi curidad calaya waxaa la iisoo bandhigay al umamu ummadihii baa la iisoo bandhigay waa manaam fajacala wuxuu gudagalay yamuru nabiyu nebi inuu halkaa marayo macahu xaal nabiga maciisa arajulun yahay hal nin baa la socda hal nin baa rumeeyey wanabiyu nebi kale inuu marayo gudagalay macahu xaal maciisa arajulaani laba nineeye wanabiyu nebi kale inuu marayaan gu- ayaa ma garanaysaa gudagala yaa macahu ay arahdu kooxay tahay wanabiyu nebi uu marayo laysa macahu haddun ciidamaba aysan la socon keligii wara'aytu waxaan arkay sawaadan kafiiran madow badan kaasoo sadalu fuqa jihada oo dhan owday haa oo aan araggu gaari karin gadaalshood farajawtu waxaan rajeeyey an yakuuna sawaadka inuu yahay ummatii ummadaydi ummaddaa badan waxay sir waa taadi faqiila waxaa la ii yidhi haadaa kaasi muusaa iyo wa qowmuhu weeyaan nebi muuse iyo ummadiisi wey uma qiila lii waxaa la ii yidhi undur fiiri fara'aytu waxaan kaloo arkay sawaadan kafiiran madow badan sadalu fuqa jihadoo dhan xidhay faqiila lii waxaa la yidhi undur fiiri hakadaa wahaakada xagga iyo xaggana bal fiiri oo xaggee iyo xaggee ah midig iyo bidix maxaa jooga fara'aytu waxaan arkay sawaadan kasiiran madow badan sadalu fuqa jihadoo dhan xidhay kuwii hore ka badan faqiila waxaa la yidhi haaulaahi kuwaas ummatuka ummadaadi wey wa maca haaulaahi kuwaas ummadaada macooda waxaa sabcuuna alfan toddobaatan kun yadkhuluuna aljannata jannada gelaya bikayri xisaabin xisaab la-aan fatafaraqa naasu dadkii baa kala tegtegey walam yubayin lahum nebigu umana caddayn waa maxay toddobaatankii baa la ysku hayaa haa qolaba ummaddii baa ku kala daadatay waa kuwaas waa kuwaas maya waa kuwaas ilaa nebigu ma caddayne fatadakara asxaabu nebiy nebiga asxaabtiisii way mudaakaroodeen waa sheeg sheegeen faqaaluu waxay dhaheen amaa naxnu annaga miyaa fa wulidnaa innaga waagi hore haddaan saxaaban lahay waa layna dhalay fi shirki gaalnimo marka qoladaa ma ahayn innaga walaakinaa innaga aamanaa bilaahi baan rumaynay warasuulihina waa rumayn walaakin haaulaahi kuwa toddobaatanka kuni hum iyagoo abnaa'unaa waa wiilasheenna oo waxaa weeye iyaga islaamnimada ku dhashay welina ah fa balaqa nabiy arrinkaasaa nabiga gaaray sal alla alay slam faqaala wuxuu yidhi hum kuwa toddobaatanka kun oo jannada gelaya xisaab la-aantu aladiina kuwa weeyaan laa yatadayaruun waxba aan baasaysan oo ma garanaysaa shu'm iyo baasaysi aan lagu arkinin kow walaa yastarquuna aan tufidda dalbinoo ha laygu tufa aan dhahaynin walaa yagtawuuna aan gubinoo aan ma garanaysaa dab isku gubin oo gu- in la gubi aan dalbin wa calaa rabbihim rabbigooda kelina yatawakaluuna sala saarta weeyaan kuwa noocaasa weeyaan waka isgubidda iyo tufidaan iyo waxaas qofka u saaxiibka inta badan naftiisao macnaha ku kalsoonaada xoogaa nooc shirki khafiya inay meesha soo gasho ayaa laga cararaya marka hadday toddobaatanka xisaab la-aan meesha galeen laa yaqtadii afdaliyatahum calaa baqiyati lumma ummadda inteeda kale inay iyagu ugu fadli badan yihiin laga qaadan mayo oo waxaa jira qaacido usuuliyo liana almaziyata maziyada maziye iyo dheeraad cid gaara la siiyey sida toddobaatankan oo kale laa taqtadii ma keento alafdaliyata fadli badnaan waa qaacido kuliya kamaa huwa macluum bay se la iska ogyahay cid wax gaaroo gaar loo siiyey gaarsiintaani inay maaha ummadda kaleo dhan ka fiican yihin oo ka fadli badan yihiin ha iyagoo iyagoo iyaga laga fadli badan yahay baa arrintan g- lagu gaar yeelay sababtoo ah arrin gaaray la yimaadeen wax ma baasaysaan ma tufi dalbaan isma gubaan tala saar rabbina waa laga helay faqaama waxaa kaay cukaashatu bnu mixsanin saxaabi lyara faqaala wuxuu yidhi am minhum ana yaa rasuul lah anigu ma ku jiraa toddobaatanka jannada xisaab la-aanta gelis qaala nabi wuxuu yidhi nacam haa faqaama waxaa kacay aakharo nin kale faqaala wuxuu yidhi am minhum ana ana ma ku jiraa qaala nabi wuxuu yidhi sabaqaka waxaa kaaga hormaray bihaa iyada cukaashatu cukaashaa kaaga hormaray bes baabkii waa xirme weeyaan saxaabiga hore waa galay waa ku jiraa laakiin adigu kuma jirin rawahu shaykhaan wa tirmidiy walafdu muslim faqaala rajulun baa yidhi yaa rasuul allah udcullah ilaah ii baraan yajcalanii minhu inuu igu daro samadaa furnayde qaala ne wuxuu yidhi allahuma ajcalu minhu ilahu ku dar ilahu ka mid ya saabla-aanta kuwa gale meesha waa ka mid noqon faqaama aakharaha waa kacade faqaala wuxuu yidhi yaa rasuulallah udcullah ilaahay bari an yajcalanii minhum inuu igu daro qaala wuxuu yidhi sabaqaka bihaa waxaa kaaga hormaday cukaasha saxaabigaasaa kaaga hormaday baabku xiran yahay wey saacatuljaabada dhammaatay waa ku dhaaftay wey albaabkii furnaa la xiri wey can cabdillaahi radi allahu canhu can nabiy sala allahu alay wasalam qaala wuxuu yidhi ina ruqaa tufidda oo weliba oo ma garanaysaa wixii jaahiliga laisku tufo watamaa'ima wayna tamaa'ima qardhaasaha iyo waxyaalaha la xirto watawalata watiwalata isjeclaysiinta madiido wax la madiideeyey a islaan la madiideeyey iyo nin la madiideeyey iyo waxaasoo dhanna shirku weeyaan faqaalad waxay tihi imra'atu saxaabigan xaaskiisii zaynabo ahayd waa maya nebiga weeyaan kayfa haada seebay sidaas ku ta wallaahi laqad kaana cayni ishaydu waxay ahayd taqdifu bay ahayd tii macnaha sii daynaysa ilmo indhaha ilmaasaa ii dareeraysa ilmay ganaysa fa kuntu waxaan ahaa akhtalifu kii isku dabamaroo aada ilaa fulaanin hebel alyahuudiy hebelka yahuudiga abaan aadi jir fa yarqiiha waa igu tufi jiray fa taskuna markaasa ishu ii xasili jiray ilmadaa joogsanaysaa marka yahuudigaas wax igu akriyo marka tufidu seebay uxuntay qaala wuxuu yidhi daaka kaasi camalu shaydaani shaydaanka daalika kaagaasi camalu shaydaani weeyaan waa shaydaan camalkiisu kaana wuxuu ahaa shaydaanku yaknusuhaa isha kii gujiya biyaddii gacantiisa fa idaa raqaahaa kani markuu ku tufo yahuudigaa kafa canha waa ka istaagayaa shaydaanku gujadii buu ka daynaya meesha uu isha garaaci xididadaasuu saa u kawinaya ilmaa saa u burqanaysa marka markii kan yahuudigaa ku tufo ilmadii baa istaagaysa shaydaanku tuu iska daayo gujinti o inamaa kaana wuxuu a yakfiiki kay kugu filantahay ku kaafinayso an taquulii inaad dhahda haddii in lagaa hayo maa kaana nebiyu nebigu wuxuu ahaan jiray salaas yaquulu kii yidhahda oo maxay ahay adhib ilbaasa ilaahu dhibaatada naga kaxee ilaahu dhibaatada kaxee rabba naas yaa rabba naas ishfi ilaahu shaafi anta shaafi kan wax caafimaadi adiga wey laa shifaa caafimaad ma jiro ilaa shifaauka caafimaadkaada mooyaane shifaan caafimaadoo laa yuqaadiru saqaban xanuun aan ka tegeyn caafimaadaan cudur ka dambayn wey ilahu shaafi rawa abu daawud wa ibnu maaja tamiimadu marka waxa weeyaan carabtaa ku xiri jiray dadka oo inay isha iyo kaga ilaaliyaan marka waxaan oo dhan balaayo iyo jaahiliya qurna way ku qori jireen waa shirki oo jaahiliga shaqadiisi weeya iyo mushrikiinta atawala waxaa la yidhaahdaa nooc mina sixira weeyaanoo ninkaa islaantiisa iyo nin iyo islaam baa la isjeclaysiinaya waa jaahiliga iyo mushrikiinta waxay samayn jireen waa sixir wax dila waa sixir weeyaan qofka sameeya macnaha waa la qabanayaa wey wala waka waaba la dilayaa baa la leeyahy can ilmugiirata waxaa laga wariyay binu shucbata radi allahu canhu can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi manigta waa qofki isguba aw istarqaa tufi dalba faqad beriha waa ka beri noqday min atawakuli tala saarashadii waa goorma ina siya allah shardigaasuu xir hadduu ilaahay halmaamo wey hadduu ilaahay halmaansan yahay talasaarkii rabbi uu ninkaas ka dhex baxay wey can ciisa bin bin cabdiraxmaan radia allahu canhuma qaala xir dakaltu waxaan usoo galay calaa abi aabbahay calaa abi micbadin dheh ninka abi micbad la dhihi jiray aljuhaniyi ee juhaniga acuudu xaalan soo boona booqanayo wa bihi bibadanihi jirkiisana waxaa ku sugnaa xumratun gudud xanuunkaasq walxaal bihi xumratun ay ku suganta faqulnaa waxaan nidhi alaa tucalliqu shay-an mayaadan shay xirayn oo aadan xiranayn maa shay qardhaas wax ma isku xid qaala wuxuu yidhi almowtu dhimashada aqrabu min dalika kaba sukaysa inta baashaa laysku xirayo dhimashaaba ka sukaysabay macnaha waxa weeye waxba in laysku xira ma ahabay qaala wuxuu yidhi rasuulullahi sala alla alay wasalam man tacallaqa shay-an shay qofkii isku xira wakiila ilayhi isagaa loo wakaasha shaygaa isku xidhaa lagu wakaashay weeyaan waxa ku taro shaygaan ku isku xidhay baa lagu wakaashay waxa ku taro rawaahum atirmidiy wallaahu aclaa waaclam shayga isagaa loo wakaalanaya marka qofka haddii mar aysan ahayn qur-aan iyo asmaada ilaahay iyo waxyaalaha qardhaasaa la isku xihay ay balaayo kala tahay lama ogola wallahu subxana wa tacala aclam